samu'eelkii koowaad cutubka tobanaad markaasaa samu'eel wuxuu qaaday weel saliid ah kolkaasoo madaxiisii ku shubay oo intuu dhunkaday ayuu yidhi sow rabbigu kuuma subkin inaad amiir u ahaatid dhaxalkiisa maanta markaad iga tagto waxaad laba nin ka heli doontaa qabriga raaxeel agtiisa kaasoo ku yaal sohodinta reer benyamiinka salsaax ku jira oo waxay kugu odhan doonaan dameerihii aad soo doontay waa la helay oo bal eeg aabbahaa dameerihii wuu ka dan baxay oo adiga aawada buu ka fekerayaa oo wuxuu yidhi maxaan wiilkaygii u sameeyaa oo halkaasna waad ka sii socon doontaa oo waxaad imaan doontaa geedka taaboor oo halkaasna waxaad kula kulmi doontaa saddex nin oo u socota xagga ilaah iyo ilaa beytel mid wuxuu sidaa saddex orgi oo yaryar mid kalena wuxuu sidaa saddex xabbadood oo kibis ah kan kalena wuxuu sidaa sibraar kamri ah way ku salaami doonaan oo waxay ku siin doonaan laba xabbadood oo kibis ah oo aad gacantooda ka guddoomi doonto oo taas dabadeedna waxaad imaan doontaa buurta ilaah meeshaasoo ay joogaan ciidankii falastiin oo waxay noqon doontaa markaad magaalada timaadid inaad la kulmi doonto guuto nebiyo ah ee ka soo degaysa meesha sare iyagoo horta ku sita shareerad iyo daaf iyo biibiile iyo kataarad oo iyana waxbay sii sheegi doonaan markaasaa ruuxa ilaah si xoog leh kugu soo degi doonaa oo markaasaad iyaga wax la sii sheegi doontaa oo waxaad u beddelmi doontaa nin kale haddaba markii calaamooyinkaasu ku soo gaadhaan waxaad samaysaa wixii ku soo gaadha oo dhanba maxaa yeelay ilaah baa kula jira oo waxaad ku dhaadhacdaa oo iga hor martaa xagga gilgaal oo bal eeg anna waan kuu imaan doonaa inaan bixiyo qurbaanno la gubo iyo inaan bixiyo qurbaanno nabaaddiino toddoba maalmood waa inaad isugtaa ilaa aan kuu imaado oo aan ku tuso waxaad samayn doonto oo waxaa dhacday markuu dhabarka u jeediyey samu'eel inuu ilaah siiyey qalbi kale oo calaamooyinkaasi oo dhammuna maalintaasay wada ahaadeen oo markay buurtii yimaadeen waxaa la kulmay guuto nebiyo ah oo ruuxii ilaahna si xoog leh ayuu ugu soo degay isagii markaasuu dhexdoodii wax ka sii sheegay oo kuwii mar hore isaga yaqiin oo dhammu markay arkeen inuu nebiyada wax la sii sheegayo ayaa dadkii midba kan kale ku yidhi war waa maxay waxaan ku dhacay wiilkii qiish saa'uulna ma nebiyadu ka mid yahay oo mid halkaas joogay ayaa isna yidhi oo aabbahoodna waa kuma sidaas daraaddeed taasi waxay noqotay mahmah saa'uulna ma nebiyaduu ka mid yahay oo markuu dhammeeyey wax sheegiddii ayuu yimid meeshii sare markaasaa saa'uul adeerkiis wuxuu ku yidhi isagii iyo madidinkiisiiba war xaggee baa tagteen markaasuu yidhi dameerihii baanu doonnay oo markaannu ogaannay inaan la helin ayaannu samu'eel u nimid markaasaa saa'uul adeerkiis wuxuu ku yidhi waan ku baryaaye ii sheeg wixii samu'eel idinku yidhi kolkaasaa saa'uul wuxuu adeerkiis ku yidhi bayaan buu noogu sheegay in dameerihii la helay laakiinse xagga waxa boqortooyadii ku saabsan samu'eel ka hadlay uma uu sheegin oo samu'eelna dadkii buu dhammaan isugu yeedhay xagga rabbiga ilaa misfaah oo wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil sidaasuu leeyahay reer binu israa'iilow anaa masar idinka soo bixiyey oo anaa idinka soo samata bixiyey gacantii masriyiinta iyo kulli boqortooyinkii idin dulmay gacantoodii oo dhan laakiinse idinku maanta waa diiddeen ilaahiinnii idinka badbaadshay balaayooyinkiinnii iyo dhibaatooyinkiinnii oo dhan oo waxaad isagii ku tidhaahdeen maya laakiinse boqor noo yeel haddaba rabbiga hortiisa ku soo ururiya qabiilooyinkiinna iyo kumayaalkiinna sidaas aawadeed samu'eel wuxuu soo dhoweeyey qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan oo waxaa lala baxay qabiilkii reer binyamiin oo haddana wuxuu soo dhoweeyey qabiilkii reer binyamiin oo qoysqoys ah oo waxaa lala baxay qoyskii reer matri oo waxaa kaloo lala baxay saa'uul oo ahaa inaqiish laakiinse markay doondooneen waa la waayey sidaas daraaddeed rabbiga wax kaley sii weyddiiyeen weli ma waxaa jira nin kaloo halkan imaanaya oo rabbiguna wuxuu ugu jawaabay bal eega alaabta dhexdeeda ayuu ku dhuntaye oo intay ordeen ayay halkaas ka soo kaxeeyeen oo markuu dadkii soo dhex joogsaday wuu ka dheeraa dadkii oo dhan garbihiisa iyo waxa ka sarreeyaba markaasaa samu'eel wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi ma aragtaan kan rabbigu doortay inaan mid la mid ahu dadka ku jirin kolkaasaa dadkii oo dhammu dhawaaqeen oo waxay yidhaahdeen boqorku ha noolaado kolkaasaa samu'eel wuxuu dadkii u sheegay sida boqortooyada xaalkeedu noqon doono oo buug buuna ku qoray oo rabbiga hortiisa dhigay samu'eelna markaasuu dadkii oo dhan iska diray oo nin waluba gurigiisii buu tegey oo saa'uulna wuxuu tegey gurigiisii oo gebicaah ku yiil oo waxaa raacay isagii rag geesiyo ah oo qalbigooda ilaah taabtay laakiinse kuwo wax matarayaal ah ayaa waxay yidhaahdeen ninkaannu sidee buu noo badbaadin doonaa oo isagiina way quursadeen oo hadiyadna uma ay keenin laakiinse isagu wuu iska aamusay